sida hagar la'aanta ah ee aad uga qayb qaadanaysaan gurmadka dadka muxuu ah waxyeelada ka soo gaartay qaraxii afar iyo tobanka oktoobar ka dhacay isgoyska zoobe ee kilomitir shan saad la socotaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba iyo mas-uuliyiin kaleba iyo guddoomiyaha gobolka banaadirba dhaawacyadiina waa booqdeen isbitaalladii dhiigna waa bixiyeen kadib waxaa noo suuro gashay in la sameeyo guddi guddigaasoo muddo afar maalmooda u taagnaa sidii dadkaas gargaarka wax loogu qaban lahaa kow arrinta mudnaanta koowaad la siiyey waxay ahayd in dadkii meydka ah la aaso si sharaf leh loo aaso taas waa ku guulaysanay alxamdulilah labo waxaa kaloo iyadana lagu guulaystay dadkii dhaawac ahaa siday u kala daran yihiin in lasoo kala ogaado iyadana shalay waa la socotaanoo soddon iyo shan ka mid a dhaawacaas waa tii dalka turkiga loo qaaday waxaa iyadana mahadle dowladda turkiga oo noqotay dowladdii ugu horraysay ee u soo gurmataa shacabka soomaaliyeed mar kale wasiirka caafimaadka iyo takhaatiir badanna ay keentay iyo diyaarad oo ambulans ahna ku qaaday soddon iyo shan dhaawacyadii ugu dardarnaa aha shalay sidoo kale muxua shalay waxaana soo gaaray daawooyin ay dowladda jabuuti iyo wasiirka caafimaadku isna yimid waxaa kaloo intaas sii dheer in dowladda turkiga iyadana daawooyin ay keentay mucaawana ah takhaatiirtii oo lix iyo labaatan takhaatiir iyo kalkaaliyaal oo turkina ay maanta isbitaalladii muqdisho ka shaqaynayaan si dhaawicii halkan joogo loogu sii dabiibo waxaa kaloo intaas dheer in dowladda qatar ay maanta soo dirayso ama soo dirtay diyaarad iyadana diyaarad ambulans ah oo qaadi doonta ilaa labaatameeyo ilaa soddomeeyo hadba intii dhaawacooda aad u daran yahay kuwaasoo la geyn doono dalka suudaan si isbitaallada suudaan loogu daaweeyo dooxa isbitaalladii laga waayey sariiro ku filan sidaas daraaddeed ayaa qatar ay u ballan qaaday in dadkaas caafimaadkooda wax alaal wixii ku baxaya inta lagu daaweynaya suudaan ay qatar iyada bixinayso waxaa kaloo intaas dheer saaka iyadana waxaa timid diyaarad oo kenya ka timid iyadana daawooyin wadda loogu talagalay dadkaas gurmadka abaaraha ah intaas waxaa sii dheer sidaad la socotaan xaruntan aad joogtaan maalin walba waxaa joogda dad dhallinyaraha oo si mutadawacnimo u shaqaynaya oo maalin iyo habeen shaqaynaya dadkii dad ka maqan yihiin isu raadinaya sidii lagu ogaan lahaa dadka dhaawaca ah iyo macluumaadkooda isku raadinaya waxaa kaloo iyadana guddiga ka mid ah guddi loo sameeyey arrimaha aruurinta dhaqaalaha guddigaas isagana hawshiis si fiican bay u socotaa dhowaanna waxaa la samayn doonaa guddi bulshada rayidka ah oo maamula lacagaha gurmadka loogu soo deeqo iyadana dhowaan baa la shaacin doonaa waxaan kaloo aad uga mahad celinaynaa halkan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo maamulka oo runtii u istaagay muxuu ah in dadkaas dhaawacmay wax loo qabto iyo dadkii xitaa dhintay si fiican u aasay marka warbixinta ilaa iyo hadda intaas ayay noo maraysaa waxyaalaha ugu muhiimsan marka caalamka aan ka rabno waxaa ka mid ah kow waa la socotaan oo dad badanoo waxaa jira raba inay dhiigga bixiyaan waddankaana ma jiro isbitaal weyn oo dhiigga lagu kaydiyo marka arrimahaas ayaan ka codsanaynaa beesha caalamka iyo arrimihii lagu baari lahaa d n eda si loo ogaado dadkii geeriyooday oo la garan waayey wejigooda iyo muxuu ahaa in eheladii iyo qoyskii sidii loo hubin lahaa in dadkooda ay ku jiraan dadkaas iyagana dhintay marka dadaallo badan baa socda sidoo kale dowladdu waxay ugu deeqday oo madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba codsadeen in lacag hal milyan oo dollar ah loogu deeqo dadka dhaawacyada iyo dadka oo muxuu ahaa wax ka soo gaaray qaraxi lacagtaas iyada ahna si nidaamka dowladda loo mariyana waxaa loo gudbiyey baarlamaanka oon rajaynayno golaha shacabka inuu ansixiyo marka runtii warbixinnada waxaan rajaynaynaa warbixinnada ku saabsan guddiga inaan si joogtaa idiin siin doonno aad iyo aadaan umahadsantiin